Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Abukaate Aadan Mukhtar Suuri Oweliya Guddoomiyaha Degmada Bareeway daahfuriya wacyigelin ku saabsan habka bulshada cadaalad iyo ugaarsada lahaayeen. Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Dowladda Koonfur Galbeed oo howlo shaqeeyay Kuroogi degmada Bareeway caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaali iyo kulamo shir duwan oo la qaaday qaybo shir duwan ee bulshada cadaaladda iyo garsoorka ee degmada Bareeway. Cumar Sheekh Cabdi Shafaana wuxuuna kala dardaarmay in iyo dhaqan geliyan sharciga bulshada cadaalad iyo falanga.
magaaladan Bareeway caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed barnaamijka cadaalad raadinta heer ilaaliya waa idinkaga mahad celinayna runtii waa wax annaga horay aan u sugaynay in baraawe caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed inay yeelato ku dhaqmidda cadaaladda waad ogtihiin waad dareemi kartaa dad qaar waxay u cadaalad tagaan waxaan keenayo cadaaladnimadii annagana hayso dhankeena waxaa rabnaa marka inaan annaga istutuusinoo dib isugu noqono aan isfiirino qaabka dadka dhalay ama shacabka baraaw ay ka baxaan kuyo burow ay aadaan oo u aadaan cadaalad raadin ay u mana u aadaan maxaa sababay horta in laga fiiriyo waa arrintaas xeer-ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali abukaate aadan mukhtar suuri iyo faahfaahin ku biya muhiimadda kulanka sidaan ka fayliya bulshada raadsada lahaayeen cadaaladda kulankan wuxuu ku saabsan yahay si guud ahaan habka cadaalada loo raadsado sidee aan cadaalad u doontaa bulshada waxaan baraynaa sidii cadaaladday u doonan lahaayeen xaggee ku dacwoonaa xaggee cabashada u gudbisanaa xaggee cadaaladda ka raadinaa waddankeenna waa ogtihiin burbur badanaa soo maray nin walba waxaa la soo maray in cadaaladda laga raadiyo qabiil laga raadiyo in cadaaladda laga raadiyo xooggaaga ka raadsato in cadaalada lagu raadiyo hub lagu raadiyo wax badan ayaa la soo maray marka waxaan rabnaa maadaama annaga de dowlad dhis lagu jiro oo dowladday dib a usoo kabanayno oo dhibaatadii ka baxayno marka waxaan rabnaa inaan dadka la gaarsiiyo habraaci loo mari lahaay dacwadaada ama cadaalada u heli lahayd xaggee u dacwooda ani markaan raba inaan cadaalad raadsanayo xaggeen aadaa yaa ugu dacwooda haddii boliiska ay tahay meesha loo dacwoonayo hadday ay tahay maxkamadda hadday ay tahay xeer ilaalinta intee ku hormaraa horta dacwadayda kow dacwadayda maxay ku saabsan tahay maxay tahay horta ma dacwad madaniba ma dacwad ciqaabba maxay tahay inaan ogaano marka habraaci loo mari lahaa dacwad qaadista ama cadaalad gaarista cadaalad markaan raadsanayo waxaan rabaa inaan helo waddadii aan u mari lahaa marka wuxuu ku saabsan yahay tababarkeenna maanta ama seminaarkeenna wuxuu ku saabsan yahay habraaci adiga aad u dacwoon lahayd